dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiba qof
kulan wacan u wanaagsan meel walbaa joogtaan isi kastoo maqalka idiin soo gaariyaba ku soo dhawaada barnaamijka xulashada warhaysada xilli walba hadaan kale aad maqashaan marka laga reebo habeennebi jimcaha
soomaali siman inay dhici doonto ilama ahaynba aniga ciyaalkaygaan soo waday waxay yidhaahdeen maxaa jira soomaali alasima ay markaasay dheen qaar oo nus ma jiray soomaali siman marka waxa waaye waxay ka timid macnaa cadaalad darrada dad badanaa xaqooda maqan dad badanaa la liiday oo macnaha oo lagu tuntay oo soomaalinimadooda xataa loo diiday inay soomaali yihiin marka baarlamaanka soomaaliya qof in la yidhahdo haafaa tahay qofna la yidhahdo waa qof dhanaa tahay marka waxaan diinteena ogoleen inay baarlamaanka boqolkiiba boqol soomaali waa muslim haddana see ku ogolaadeen inaa qof la yidhaahdo nusaa tahay wax cajiib waaye marka waxaa naga maqan xaqiyaa naga maqan xaq waa saddex xaraf haddii xaq la waayo gadaalgadaal u aqri saddexda xaraf maxay noqonaysaa kaas waxaa kaloo jirto dad badanaa macnaha nagu magacaabeen oo aanoola yidhi okay maalin dhaweyda xildhibaano soomaaliya ka soo baxay ayaa yimaadeen north america waxay sheegeen in qof oo ama etoobiyaan ah hadduu toddoba sano joogo jinsiyaddu qaadana okay nambarkoo noqona anugaa number ha loo sameeyo kuwaas mise anugaa noqonaynaa manaa fivekii iigaa noqonayn
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa isniin talaada soo gelayso taariikhda ku asaysan tahay soddonka bisha labayo tobnaad ee disembar sannada labaatan sagaal iyo toban qodobada barnaamijkan caawa aan ku soo qaada doonaa daallaha wadda laga hela waxaa qayb ka noqon doonaa ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa caawa ku hoyanaya magaalada dhuusamareeb ee galmudug ay ka taagan tahay khilaaf u dhexeeya dowladda federaalk iyo la sunno waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibiyaal sidoo kale isaasayn ciidamo ka watirsan dowladda federaalk soomaaliya ku dhex martay magaalada dhuusamareeb ee galmudug qodobada kale barnaamijka caawa aan ku soo qaad doonaa haddii allaha wadala laga hela waxaa qayb ka noqon doona qaar ka mida dadkii lagu lahaa qaraxii ekas kontarool afgooye ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa maanta guddiga gurmadka qaran waxay sheegeen in qaar ka mid a nolol lagu helay ayaan faahfaahin ku saabsan gorrow idiin soo gudbi doonaa qodobada kale barnaamijka caawa aan ku soo qaad doonaa haddii allaha wadala laga hela waxaa qayb ka noqon doona hay-adda nabadiskuda sirdoonka qaranka soomaaliyeed ayaa maanta shaacisay in dal shisheeye uu kulu lahaa qaraxii dadka badan ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen ee ka dhacay isgoyska ekas koontarool afgooye haddaba suurtagal ma tahay in qaraxyada dhammaan ka dhaca muqdisho ay ku lulayihiin waddamo shisheeye wax allaale laba koob iyo sagaashankii burburkii dalka iyada ka dhacay ilaa maanta riwaayadda ka socota dowlad la shisheeyaa ka dambeeya faahfaahin ku saabsan ayaad goor maqli doontaan qodobada kale barnaamijka caawan ku soo qaadadoon waxaa qayb ka noqon doonaa dhimashadii dhaawac xoog leh ayaa ka dhashay dagaal xoog leh oo maanta ka dhaca degmada wasile oo gobolka mudug waxyaabaha laysku hayo ayaan idiin soo gudbi doonaa goorow qodobada kale barnaamijka caawan ku soo qaada doono waxaa qayb ka noqon doona boqolyolabaatanlix xildhibaan oo ka mid a golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa warqad ku siixan yahay mooshin u gudbiyey guddoonka golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal faahfaahin ku saabsan qodobada kale barnaamijka caawa aan ku soo qaada doono waxaa qayb ka noqon doonaa maxaabiis al-shabaab ahaa ayaa maanta ka baxsaday xabsiga dhexe ee magaalada caasimadda ah muqdisho wararka ugu dambeeyey ayaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal qodobadaas wuxuu ku soo korraa inta barnaamijkan ugu joorno ayaad maqli doontaan xubintii kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijka waxaa ku dhagaysa doonteen heystaan tebinta iyo diyaarinta barnaamijkan anigu xasana saaxiibkay cumar axmed raxam saxiifa ee barnaamijka dhanka farsamo caaw ii qaabilsana waa mar kale iyo xulashada waraysyada
waxaan bedelayaa dhaqankii siyaasadeed ee madaxda dowladda caado ay ka dhigteen in safarro aan loo baahnayn lagu sii socdo haddaad ii doorataan haddaan magaalada naba keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo yow sheega ya ogeysiiya alla yow sheega yow sheega yow sheega ya ogeysiiya alla yow sheega
markaan shabaab ka adkaanno markaasaan baawarka ku raaxaysanaynaa laakiin isma keeni kartid adoo dagaal ku jira inay jidadku ummadda ka xiran yihiin
isbay adlaytaa isbog isbay adlaytaa isbog isbay adlaytaa ismana oga isbay adlaytaa ismana ogay dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel
kulan sanadalena saaxiibeel kusoo dhow barnaamijkan waxaan ku bilaabaya magaalada dhuusamareeb ee galmudug oo caaway uu soo garda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre islamarkaasna ay ka taagan tahay ee xisad siyaasiyada u dhexeysa dowladda federaalk iyo maamulka ehelsunal jamiica gacanta ku haya magaalada dhuusamareeb ee galmudug wafdi uu hogaaminaya ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa soo gaaray maanta magaalada dhuusamareeb ee galmudug waxaana gurka deeraha magaalada dhuusamareeb kusoo dhaweeyey wafdi ka tirsan dowladda federaalk oo ku sugnaa magaalada dhuusamareeb ee sida wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxa xukuumadda galmudug iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidamada militariga soomaaliya ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ee galmudug ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre qorshihiisa dhuusamareeb waxaa lagu sheegay in ay tahay inuu kulmo uu la qaato ee xubnaha hogaanka ururka hele sunno iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku sugan magaalada dhuusamareeb ee galmudug socdaalka xasan cali kheyre ayaa la sheegay inay tahay sida ururka la sunno ugu qancin lahaa inay bedesho qaar ka mida xubnaha galmudug labaatanka xildhibaan ee sunno ay soo magacdo islamarkaasna ku matali doona baarlamaanka labaad ee galmudug oo dowladda federaalk soomaaliya ay sheegtay in la bedelo xubnahaasi ee sunnaha ay ka dalbatay in la bedelo xubno ka mid ah labaatanka xildhibaan ee soo magacowda ee sunno dowladda federaalk soomaaliya ee si gaara wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya iyo ra-isul wasaare xasan cali kheyre ayaa horay alsunna sida warar kala duwan nagu soo gaariyeen uga dalbaday in afar iyo toban ka mid a xubnaha labaatanka xildhibaan elsunna soo magacooday ka codsaday in la bedelo islamarkaasna elsunna ay ka biyodiiday arrintaasi gorrow ayaa kulan wuxuu dhuusamareeb uu ku dhex maray madaxa xukuumadda galmudug iyo sidoo kale ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre waxaana kulmadaas intaas badan diiradda lagu saaray sida warar kala duwan ay nagu soo gaarayaan in sunna ay aqbasho dalabka dowladda federaalk soomaaliya ee ah in la bedelo xubno ku jira labaatanka xildhibaan ee sunna usoo magacowday galmudug warar aan helayno oon kalayno kulamadaasi u dhexeeyay xasan cali kheyre iyo madaxa xukuumadda galmudug waxay kusoo waramayaan in madaxa xukuumadda galmudug uu ku adkaystay in labaatankaasi xubnan aan mid ka mid la bedeli doono islamarkaasna dhammaan ay ku mid noqon doonaan baarlamaanka labaad ee galmudug kulankaasi waxaa lagu soo waramayaa in lagu kala istaagay islamarkaasna aysan jirin wax natiijada kasoo baxay waxaana lagu ballamay kulamo kale oo laisku imaan doono si lagu xaliyo si loogu xaliyo dalabka dowladda federaalk ah in la bedelo ee xubnaha ku jira labaatanka xildhibaan ee galmudug sufa usoo magacooda inay ku matelaan wixii waraa kusoo korra saaxiibayaal waan idiin soo goodbi doona dhinaca kale istraatiijiyayn socotay muddo daqiiqada ah ayaa waxaa goor laga maqlay magaalada dhuusamareeb ee galmudug waxaana u dhexaysay sida warar kala duwan nagu soo gaarin ciidamo ka adarqaata ciidamo ka amar qaata hogaanka ila sunno iyo kuwa dowladda federaalk soomaaliya ee ka howlgala magaalada dhuusamareeb ee galmudug isku dhacan ciidamadan ka hootaysan dowladda federaalk soomaaliya ayaa yimid kadib markay ciidanka hele sunno ay rasaas ay ku fureen gaari cabdibilaha oo u socday waddada hormarta xarunta inji oo ay degan yihiin dhammaan hogaanka eel ururka hele sunno ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ee galmudug gaariga rasaasiyey ayaa waxaa watay ciidamo nabasuud ah oo ka tirsan kuwa dowladda federaalk soomaaliya waxaana halkaasi ka bilaabeen israasiin muddo socotay weli lama oga khasaraha ka dhasha dagaalkaasi u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo ururka hele sunno waxaana kusoo aadaysaa iyadoo goordhow caawa dhuusamareeb uu u yimid ra-isul wasaare xasan cali kheyre ee tabasho ka dhalatay xubnihii labaatanka ah ee sunna ay soo magacooday ee baarlamaanka labaad ee galmudug ka mid noqon doona maantay oo taarida ku aastaysan tahay soddonka bisha desembar ee sannada laba kun iyo sagaaliyo toban waxa ay u aastaysaneed in lasoo saaro liiska xildhibaanada baarlamaanka labaad ee galmudug ay ka mid noqon doono islamarkaasna ee guddiga doorashooyin taxlinta khilaafaadka dowladda federaalk soomaaliya ay soo magacoodeen sidul horey ay usoo saareen ay ku sheegeen in soddonka bishan lasoo saari doono liiska xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug ay ku qoran yihiin balse dib u dhac ayaa ku yimid sidaan xogtaan ku helnay waxaana sababta ay tahay in dowladda federaalk soomaaliya ay ka biidiiday labaatanka xubnaad ee lasuna soo magacooday islamarkaasna xasan calaqeer caawa arrintaasi ugu hoyaan dhuusamareeb si isna lagu qaacin lahaa in afariyo tobanka madax xubnaha baarlamaanka ee baarlamaanka labada galmudug ku matali doono ee sunna ee dowladda federaalk soomaaliya ay ka dalbatay in la bedelo balse aan helayno in madaxa xukuumadda galmudug iyo dhammaan hogaanka sunna ay ka biidin arrintaasi saan horeen kugu sheega kulamo hordhaca ayaa dhuusamareeb caawa uga bilowday waxay waraa kusoo korana saaxiibyaal wararkeena iyo barnaamijna dambe ee soo socda doona xulasha wareysada ayaa dhegeysanaysaan radio cadanaha la socotaan saaxiibayaal magaalada caasimadda muqdisho ayaa markaa naadiyaha hay-adda nabadsugudda sirdoonka qaranka soomaaliyeed ayaa waxay maanta sheegtay in qaraxii ex control afgoy ee ka dhacay magaalada caasimadda ee muqdisho qorshihiisa ay lahayn tala shisheeye oo caalamka ah qoraal kooban oo hay-adda nabadsugudda sirdoonka qaranka soomaaliya ay soo dhigtay barteeda twitterka ayaa lagu yiri waxaan madaxda qaranka u gudbeynay warbixin bilow ah oo tilmaamaysa in xasuuqa shacabka soomaaliyeed lagu geystay isgoyska ex control afgooye siddeed labaatanka bishaani uu qorshihiisu lahaa dal shisheeye qoraalka hayadna wasuuda sirdoonka qaranka soomaaliyeed laguma shaacin dalka shisheeye ee qaraxaasi waxaana markii ugu horreysay ee dowladda federaalk soomaaliya dal shisheeye ku eedeyso qarax ka dhacay magaalada caasimada ee muqdisho haddaba qaraxan iyo qaraxyada ka horreeyay ee ka dhici jira magaalada caasimada ee muqdisho ma dhaba in ay ku lug laahiin wadamo shisheeye oo soomaaliya ee arrimo siyaasadda isku haya bedel jaamac oo ka mida siyaasiyiinta ku nool magaalada caasimada ah muqdisho ayaa caawa reediyo caada u warrabay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سبحانه لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أغير مقعيق وأن بدون بدل سامح حسك بدل لانقر اللو يقان آد يا آد بان أمها السنتهين إلهي بان أمها السكالة ومدي صوماليا لفتح سوق القيق قرح عزم إلهي وحنا وقبر إياه نحريسي جنة إلهي نوسيه إنتي هريدين سمر يا إيمان الله كثير كل يوم بإلهي سمر يا إيمان نقصيه marka arrinta alera sheegayso ayadoon turki sheegin ayadoon nabad sugid sheegin ayadoon cid kale sheegin nin kasta oo caqlila wuxuu og yahay soomaaliya dhibaatada haysata dalal shisheeye ayaa ka dambeeya dalalkaas shisheeyana carabta ayaa u badan ingiriiskaa ku jira yurub baa ku jirta afrikaa ku jirta waa dal la ysku haysto marka riwaayadda magaceeda waxaa la yidhahdaa soomaaliya ka socota riwaayad magacdaa ka socota magaceedana waxaa la yidhahdaa isma haysatee waa la ysku haystaa ma heshin lee waa lagu heshin adeer waa la og yahay arrintaani kama sooda sadar muuqdaa su-aal kama ma ma doonaa la yidhi arrintan in dawlado shisheeye ka dambeeyaan oo imaaraadku kow ka yahay nin kasta oo caqlina waa garanaya taas ayada haygu celcelini taas waa kuugu jawaabay waa kuu jawaabay arrintan soomaali ma ahan waa soomaali baa dulka fulinta baan leenahay waa dawladaha shisheeye oo imaaraadku kow ka yahay adeer ilaahay baase ka jasaynaya ciddii maaragtay dulmigaas lagu wada intaasoo sanadood oo saas carruurta yada iyo xaasaska iyo maatida yada waxa suuqaysa ilaahay baa ka jasayn doona ma garan waxani waa wax laynoo soo dooy waa qandaraas cid waliba qandaraas bay soo qaadatay nin soomaaliya ana qandaraaska la soo siinayaa ma garata adeer adeer taas ma dhihi karaa in guulbay ka gaaraysaa iyo guuldarray ka gaaraysaa ma aqaano hase ahaatee dalkan waa dal la isku haysto marka waxaanu leenahay soomaaliya ha u dhabar adeegto midnimana ha u muujiso walaalnimadeeda ha absiiso amnigeedu ha ilaashato shacbi iyo dawladba ha laysku xirmo waxay noola muuqataa in soomaalida rabo in la gabargooyo in soomaali la laayo waayo qadarna dan nooma hayso imaaraadna dan nooma hayo hase ahaatee cidda maanta qaraxa ugu badan soomaaliya ku fulinaysa ee mucaaradka ku fulinaysa ee gobollada u kala taraysa ee maamul goboleedada iyo dawladda ka horgeynaysa waa loogyaha oo sadar muuqdaa su-aal male waa dawladda imaaraadka waa dawladda sacuudiga waa dalalka afrikaanka waa dalal kaleeto oo intaas ayaguna maaragtay kaabad kasoo dhiganaya o usoo maraya waxa weeye marka walaalayaalow waxaan waa wax qadar ah oo ilaahay dhigay waxa weeye nin kiisa wadaanti reerkeeda ka reerkeeda kalkaabtaa soomaalida ku maamaadaay haddaanu inagii cadowgi isu loogeyno oo inagu aynu isu loogeyno mid kasta oo aynu futadeena tusayno oo nin waliba meeshu naga soo geli lahaa aan u banaynayno dee inagaa ku baaba-ayna carabina kuma dhimanayso sacuudina kuma dhimanayo turkina kuma dhimanayo talyaanina kuma dhimanayo waxa baaba-aya waa soomaali marka hasa tashato soomaali ha tashataan leeyahay nabadoone dowladda federaalka ah ee soomaaliya hay-adaheeda nabad sugidda markii ugu horreysay waxay qarax ka dhacay muqdisho ay ku eedeysay inuu soo abaabulay dal shisheeye oo soomaaliya banaanka ka ah qaraxyadii hore ee waaweynaa ee dalka ka dhacay ma la isdhihi karaa wadamo kale ayaa ka dambeeyay mas-uuliyaddeeda wax allaale laga koob iyo sagaashankii burburkii dalka iyaga ka dhacay ilaa maanta riwaayada ka socota dowlad la shisheeyaa ka dambeeya wax soomaali khaasa oo mashruuc khaas oo soomaaliyeed iyo dan khaas oo soomaaliyeed ma jirto waxa laga dhacay oo dhan dalal shisheeyaa ka dambeeya soo aniga kuu sheegaya soomaali isma haysatee waa la isku haystaa ma heshiinaya waa lagu heshiin marka soomaali waa taas halkaasayna maraysaa dalal shisheeyaana isku qaaya haysta diinta iyaga iyo dalka iyaga iyo dadka iyaga lagu soo duulay soomaali inay tashataan loo baahanya kuwa maaragtay qaraxa samaynaya loo soo dhiibayana soomaali uma danaynayaan kuwa halka hayaana soomaali uma danaynayaan soomaali ha tashataan leeya meelay joogtada qandaraaskan ha layska oodo oo nin walba ilaahay ku abuurtay intaad u noqoto shacabkaaga ha baabiini taasaan ku talin lahaa deer tabtaas tabtaa iyo mid kasii xeel dheer weeye iyo mid kasii xeel dheer taas iyo mid kasii xeel dheer oo ah soomaaliyay noolaani soomaaliyay dowlad noqoni soomaaliyeyna kori cagaheeda isku taagin waxaasoo dhan weeye waxa weeye bakedaheenna iyo badayada ballaaran iyo dhulka yaga nimcada loo bar iyo beer iyo adduunba leh ayaa la rabaa in cidlo laga qaato oo laysku laynaya oo nin waliba waxu kaltaagaya xataa dowladda turkiga ee saaxiibka nala ah oo soomaaliya saaxiib la ah danka ay raadinaysa waxa weeye ayaga lafteedu inay dalkan iyo dadkan ay nacsigaba yeelato hase ahaatee annaga ciddii aana dhibaataynaynin maba diidayno dowladaha carabtu meeshan ka kicilaanahay weeye meesha soomaali baabiyey wey waxa soomaali burburiyey qaranka iyagii soomaaliya ee dowladii xukuumadii dhexe waxa burburiyey waa iyaga ilaa maanta waxaan la dhismilaalana waa iyaga iyaga iyo dowladahan aan jaarka nahay ee afrikaanka ah ma garat saas darteed soomaali baan jirine soomaalini markii la helo dal iyo dadkuba nabad buu noqon ee yaa soomaaliya maanta yaa la weydiinaya cidee soomaaliya ma farmaajo keliyaa soomaaliya ma qaysaa soomaaliya ma dadkaa soo yaa soomaaliya cideebaa maanta soomaalinimo iyo magacii u taagan hal la isweydiiyo baltaa mayow shacabkii waa dhintay shacab ma jiro shacab soomaaliyeed oo qadiyad leh oo iimaan leh oo ilaahay yaqaanaa ma jiro waxa weeye qandaraas buu nin walba soo qaatay qandaraaskaana reerku kutusanaya waa qandaraas nalagu qaad aryullaahi baraar baana nahay ari xaraysan oo kalaanuna cid waliba qandaraas bay nagu soo qaadatay reerkiinaad ku fushanaysaa dadkana waa dadkii ilaahay iimaanka ka qaaday marka ilaahay iimaanka ha usoo celiyo ummadda soomaaliyeed wax allaala waxay ka qaban karaan male dhibaatada maanta soomaaliya taalaa soomaalidu waxba kaban haddaan shacabku wax ka qaban madaxi waxba kama qaban madaxda waxaa la gudboon inay uu wacdigelintaa wado war waray tiraahdo waryaa soomaaliya la yidhaahdo war wixii soomaaliya uu isu kaalaya war wixii soomaaliya wax qabsana intaa unbaa la gudboon laakiin tiraaba maqaan ammaanka qaraxu waa yaraaday sidii wadooyinka xamar aad loogu xiray dadkuba ha cadgudnaado dadku ha ku rafaado qaraxi laakiin waa yaraaday sa ahaatee muxuu kuugu yaraani lama kala jecla ilmaha sakiirkaa iyo farmaanto lama kala jecla waa isugu mid dadka wax qarxinaya waxa weeye isugeyn soomaali imisaa dhimatay maanta intaasay maraysaa isugeyn soomaali imisaa dhimatay imisaa dhimatay halkaasa xaal marayaaye fadhiga ha laga kaxo amniga dalka ha la ilaashado laamaha ammaanka iyo shacabku waxay isku dublaadeen waxaan farayaa in shacabka la kasbado midkii tabartooda ilaahay baa wax ilaalin kara waxba ma ilaalin karno waxana waa shacabkeennibaa wada ma aha nin sacuudiyan iyo nin imaaraadii qaraxa ma fulinayo mana samaynayo fakerku leeyahay dhaqaalihuu leeyahay qandaraasku leeyahay laakiin waxa fulinaya waa inaga waxa weeye marka cid kasta oo imaqlaysa oo arrintayda maanta hadalkayga maqlaysa oo soomaaliya ama falkan ay ku dhex jireen amagay ku dhex jirina waxaa leeyahay dadka dhimanaya waa dadkaayo dalka baaba-ayana waa dalkaayo diinta baaba-aysaana waa diintaadi
bedel jaamac oo ah siyaasi ku nool magaalada caasimada muqdisho islamarkaasna ka waramayay suurtagalnimada ah in qarax ka dhac muqdisho ay ku logleeyihiin wadamo shisheeye xulsha wareeshada ayaa dhegeysanaysaa radio codana oo la socotaan saaxiibayaal waxaana markan aadaya saaxiibayaal oo qeybo kama maanta ku dhaca dagaal xoog leh oo dadka ku dhinteen koo kalena ay ku dhaawacmeen faahfaahin dhalada ayaa kasoo baxaysa dagaal xoog leh oo khasaare ka dhaliya oo maanta ka dhaca degmada wasiil ee gobolka mudug ee galmudug dagaalkan ahaa mid xoogan ayaa yimi kadib markii ay dagaalama maleeshiyabilada isticmaaleen maandooriyaha khamriga oo ku sugnaa degmada wasiile gobolka midow ugraan hal qof ayaa la sheegay ku dhinteen dagaalkaasi iyadoo ku dhaawacmay mid kale iyadoo ay ku dhaawacmeen laba kale oo ka mid ah dadka deegaanka gudoomiyaha degmada wasiile gobolka midow cali xasan guuleed oo caawa qadka telefoonka igu warabay waxa uu sheegay in arrintaas ay jirto islamarkaasna arrintan ay ka bilaabatay qamri fara badan oo lasoo geliyay gudaha degmada wasiile gobolka mudug waxaan kuu sheegayaa waxaan kuu sheegayaa waxa xalay markay ahayd saacaddu ahayd toban saac oo habeenimo aroortii markii salaada subax loo istaagahayay ayaa mataqaanaa magaranaya qolooyin dhalinyaro ah oo meel ku qaylaysay oo kolleyba ku darsaday mataana khayraad ku darsaday muxuu ahaayeen arrimo kale kale ku darsaday geedii mataana maanturi ku darsaday ayaa muxuu ahay mataana xabada isku bilaabay xabada isku bilaabeen laba nina waa ku dhimatay nina waa ku dhaawacmay wixii kale oo la joogay wax kale oo la joogay muu jirin waxay dhaaf toddoba sideed nin bay ahaayeen arrintaasaa dhacday marka waa garta marka marka laga soo tago management-kan dagaalamay ma see kale ku dhaceen wax maleeshiyaada oo dagaala ma jiraan inta kuu sheegaya wax ka dija ulan ulan la arag waa arrintaas keliya dhalinyartaas masaan hoogaa magaranaysa geed waxaas isticmaala ayaa ma garanaysaa hoogaa say u murmahayeen waa ka warqabtay geedaha dadka dadka isticmaalaya yaqaani mur muran baa ka dhashay dhexdooda xabadaan maqalnay magaalada mataan aad iyo aad mataan ma garanaysaa dhankaas u dhacahaya weli weli dhawaa dhan mataan ma garanaysa daloliyey jinkada iyo kulkeeta daloliyey haddii loo bahayna adiga mataa meesha lagu bahayna adigu sidaas mataa aan kuu sheegay wey laba nin oo dhimatay nin dhaawac ayaa meesha kalaa waa garta waxyaabaha isku hayaan maxay tahay
may wax isku hayaan lama arko wax inaba dagaal iyo dhib hore oo jirinna lama arko nimanka- waxaa weeye waxaa kala dhala- dhalada iyo dhala- laba labanka jaabka iyo dhalada wax- iyo dhalada waxdeeda ka dhashay wey marka Eh, ma dhaba in eh, qamri lagu iiminayay eh, gudaha wasil inay isku qabtaan eh, dadkan dagaalamay kadibna dagaalamay
Eh, geedda maanta way ku celi ma dhaba in eh, gudaha wasil qamri lagu iiminayay inay isku dagaaleen eh, raggan ku dagaalamay gudaha degmada nin hadda wax kurti hadda meel lagu iibiyo iyagu furan damoogi waxaan maqlahay mataqaana ma ma garanaysaa een, habeen hore baa wax soo galeen baan maqlay Een, intii muddo hore waxa mar baa wax dhaceen marka culummada culumadiinka iyo masaajida iyo mataqaana magaalada dhexdeeda ee, dadka iskugu yeeray ee, ma- arrintaas uga digay een, xaaraamteeda iyo waxay tahay madagu mataqaana uga sheekeeyey hataa waalidiintii dadkaas isticmaalo dhalay baa hataa mata loola hadlay oo qof qof mata loola had- loola hadlay waan la hadlan dhammaantaan la hadlanay mar bay joogsatay habeen hore baan waxaan maqalnay xoogaa soo gaaray habeen hore ayaa way yimaadeen arrintaas baa hadda meel wax lagu gado oo soos lagu gado oo meesha ka furan ma jiraan marka waa gartay eh, meel miya taale oo lagu dagaalamay eh, mise eh, koox gooni haysta marka dagaalkan ku dhacayo oo degmada xabadda way ka bilaabanaysay
may arrintaan ku sheega laba meelood laba degdeg soo horjeeda bay kooxba wax fadhiisa meel fadhiisa marka waa gartay
kabacdii waxbaa dhalacay habadii labada laba waa jirin gartay ka gudoomiye eh, fadhiya waxaan rabaa eh, nimankan eh, wax ay gadayn miyay isku dagaaleen eh, mise maya maya degmadii qaadka isku dagaaleen mid baa gadan- mid- mid- mid- mid-
waxbaa isku dagaaleen oo ay ka bilaabeen ma iibkay isku dagaaleen ma qaabkii loo qaybsanay isku dagaaleen ma eh, in degmada laga qaaday isku dagaaleen waxyaabaa isku qabteen oo xabadaan ka dhalisay maxay tahay horta waan ku sheegay anigu wartay waxaan lama aana joogin laakiin hadda ku yihiin xoogaa mimiirka labaan warsanay Aha.
Een, ilaa fiidkii hore een, ilaa maanta ma garanaysaa toban sac wixii ka horreeyey caafimaad bay iska qabeen way iska sheekaysanayeen wax dhibaata iyo dagaal dhex ka taageera ma jirin marka waa gartay Haddii eh, geed- geed- wax geedaan geedaan marka kolbay nin walba gaartay buu mataa shaqada iska qabsaday halkaasaa waxa ka dhacay waxa la yidhaahdo een, khasaaradaatan iyo dhibkaan uu ka yimid maahane wax dagaal oo ka horreeyay aan ognahay lama arko waa gartay wax meesha lagu gado oo toos lagu gado oo dukaan waxaana u furan oo mataa lagu yahay ma jiraan Eh, sidaan kuu sheegay had mar bay hadda hadda kahor waxay keeni jireen waa lala hadlay waa mas- waa iska daayeen haddana mataqaana habeen hore ayay wax hoogaa wax- waxaan maqlay waxbaa soo galay bawr- bawr baa keenay hoogaa keenay geedaas keenay siis kore qaybsadeen wax qayba lagu dagaal ma jirte waa waxa weeye kolleyba waa wax mataqaana ka ka dhashay mataqaana oo arrinta ka dhashay geeda waa gartay marka qamrigan eh, lasoo gashay wasiil meel gaara miyaa la geeyaa mise waa wax eh, koox hogaaniya ay kaysato magaalada oo iyadoo ay- markay ay keenaan magaalada qaybsada ka bacdina eh, duurka laga aado adeer waxaan kuu sheegay aduu xaaladaas xaaladaas anu lama socono dukaan u furan iyo meel lagu gadaan ognahay midna lama arko waa gartay wixii waxaas isticmaalo ayaa qaabkaas yaqaana magaalada tan mataqaana waa lala yaabay waxa gacanta markii waxa la dhaafto waa lala yaabay waxa waa shirkir jiray si la sheegayo laakiinse waxaan waan ognahay ma jirin marka xaalad qaabkaas waxa yaqaana mid iyo wixii isticmaalkeeda yaqaan baa yaqaana waxaan ku ubaa keliya inaan wax dagaala iyo wax shidaa oo ka jira la arag Een, qabiil dagaalsan ma jiraanba alaa kulli xaal labadaas imaan oon ku dhimatay waana wax ma garanaysaa si aan ilaa tobanka saac ilaa wixii ka horreeyay caafimaad nabad bay qabeen oo iska dekesanayay dadka marmarayo ha yidhahdeen dee ka fiican bay socota wax dhibaata ma jirin saasa yidhahdeen marka waa gartay dagaalka inta socda marka ma wax badan bay dagaalamayeen mise waa wax eh, waqti kooban socday
adigu ma wax ban dagaal ka dhaxay dagaal dhaxay qiyaasa ma socdeen adigu mutaana toban daqiiqa ama toban daqiiqa ama mutaabada socdeen oo mutaabaas mutaan garanaysa iyo habda habda kaliyaala iyo toban daqiiqa dagaal socday waa maahan wax wax wax muddo dhan joogay maahan dadku haddii ay jiraan waa lagu soo bixi lahaa waa gartay ee waxaan maqalnay sababta waxaan maqlay mutaan saas aad iyo aad u dhacaysaan maqalnay kuwa kuwa hawada loo ridaayo kuwa hoose u dhacay loo arkay adiga anaa kooraa wax mataano ilaa boqol mir amar waa ilaa boqol mir amar waa mata- waa- waa daasay waa daasay magara waa garta eh, ragga dagaalamayay eh, ma tira kulmo mase waa ciidan badan oo degmada ku sugan oo oo qamrigan iyo xashiishkan u yimaadaan
wallahi waa ka warqabtaa dhalinyaro magaala joogta waa ka warqabtaa dhalinyaro magaala joogta waa ka warqabtaa waxaa weeye salaanka iska taala geeda iska taala iska taala xaggaas gaalhay nooga timaada meel masaay nugusa nooga timaada anigu meelka nooga timaado waxaana weeye mataqaana magaranaysaa oon dhalinyaro oon magaranaysaa hadda anigu aan- aanan magar- aan telekoobka aan hayn baa is- isticmaasha oon ku maqli jirnay laakiin hadda koor wuxuu wasi qasan jireen khasaarada xalay dhacday dhamaad dadka dhamaadma sarigaalka kor loo wataagay Eh, ma ana wuxuuda ama hooda iska isticmaali jirna ama dhiba kama jiri jirna hadday jirtana magar waa garta eh, dhalinyartan eh, isticmaalaysa ee ku sugan degmada wasil ma ciidan degmadu ay leedahaba mise waa dad ayagu eh, maya ma ciidan ma waa dad ma- ciidan degmada walaal ma ciidan degmada walaal ma ahan. waa dhalinyaro waxaa mataqaanaa dhali- haddii dhalinyaro diblayda si socoto kuwa ay- kuwa ay- kuwa ay ka imaanayaan maxamed ay ka imaanayaan kuwa ay ka imaanayaan mataqaanaa tuulooyin kale ay ka imaanayaan kuwa magaalo ay ka yimaadaan kuwa magaalo degaan degaan ku degan yihiin waa arag yani isku bahayaysay macnaha on geeda jaadkaas tala isku bahaysay iyo mushaqadaas kale bay mataqaana ku shaqaysaan maahane waxaa ma garanaysaa ciidan meesha u qoran iyo ciidan mataqaana aan naqaano ciidan ahaan un waa mid mid ma jiraan waa garta maamulka degmada aad tihiin ee wasiil eh, maxaa sababay in adinka joogo oo amniga magaalada sugaya in qamri iyo xashiish oo daroogo ah in lasoo gasho degmada wasiil ee gobolka midoob adeer waan ku sheegayaa daabiyada iska yarbeeye haddii waxyaabo ka weyn ba waddan ka dhacay waxyaabo ka weyn ba waddan ka dhacay masalan wax maanta isqaban karaan ma jiraan waayo dawlad anagu dawladda federaal ma hayno oo ogtaasi amnigeeda iyo maamulka midnama ma soo gaaro Eh, galmudna waa ka waa la socotaa xaaladda waa la socotaa adinkaa nooga dhowba oo iyada masalan amarkeeda iyo shaqada midnama socoto sida waddanka waxaan ku noolnaa keliya oo annaga noo ah ciidan ciidan noo ah eh, biliis noo ah maxkamad noo ah waxaa la yidhaahdo mata- wada heer- heerbeegta qabaayil baa lagu mataqaanaa nin walba la yidhaha wiilkana qabta eh, waxaa ka joojiya eh, maahane Eh, had ma garan saas saasa ku dhaqanaa haddaan waa gartay eh, ma- maamulku aha, waa waa gartay maamul xoogle ma ahno yani dawlad ma- maamul ku xiran oo laleeyahay maamulka dawladdii hal mataqaanaa waa us- usu gurmay sida wax sheegaan maahan waa hadday wax waa wadaan gartay koo imaana lama arko wasiil eh, ma Dadaan wax leedahay noo imaana lama arko aha, waa yani marka gartay waxa weeye waa arrin ma garanaysa iska dhacdo iska dhacdo wey maamulka oo ka qaban kara lama arko dawladda waa inaa wax qab waaye maxaa ma- maamulka degmada dawladda wax muxuu qabanaya waa gartay ee wasiil ma leedahay ciidamo u gaar ah oo amnigeeda ee sugaya islamarkaasna ka qayb qaadanaya horumarka degmada maya maya maya maya maya maya maya maya maya ee waa garta marka maxaa idin qorshaysan adinkoo joogo oo maamulka degmada ah haddii ee, qamri iyo xashiish iyo maandooriye magaalada lagu dhex iibinayo haddana dagaal uu ka dhex dhacay ee, dadkii ay ku dhex iibinayay magaalada oo cunayay waxaa idin qorshaysan oo aada yeelataan ma jiraa
Eh, sidaan kuu sheegay barta sideeda meel anagu aan ognahay hayshad lagu gado ama ma- mataqaanaa mageedka lagu gado aan ognahay lama arko marka baabuurta iska yaacaysa oo ma garanaysa yararka oo mataqaanaa tirada ka baatay oo dagaala ka imaanaysa baa hadda wax wax keenta waxaasay keenaaba meesha ku wandaysan maahane meel laleeyahay makaran halkaasaa lagu gadaa ma- xashada lagu gadaa iyo halkaasaa geed naandari lagu gadaa midna lama arko waa garta maxay uga duwantaa marka haddii inta qamri magaalada la keenay ee lagu dagaalamaya dhimashadii dhaawac uu ka dhashay maraadahda iyo masalan waxaa lagu qabtay masalan shirar weyn lagu qabtay oo arrintaas inta looga hadlahayo haddana maxaa weeyaan insha allah mar baa khasaarada saas ay bilaabatay markaan waxaan moodayna in hadda wixii ka dambeeya aad iyo aad aan dadaalayno oo masalan magaranaysa arrintaas inaga ku hortegayno awlan khasaar ma jirtino oon si qasan jirin laakiin mar bada khasaar tirida waxaad moodaa markaan ka wixii ka dambeeya masalan aad iyo aad marrabna inaan ku qaadno diila Aha, waa garta gudoomiye maxay uga duwantay in magaala lagu dhexeebiyo mar haddii adinkoo jooga magaalada baabuur aad ogtihiin lagu soo gelsho ee qamri iyo xashiish magaaladii kadibna lagu dhex dagaalamo oo xabad iyo dhimasho iyo dhaawac magaalada ay ka dhex dhaliso in magaala lagu dhexeebiyo oo aad ogaataan maxay uga duwantay
annaga meel khamri lagu gado iyo meel xisbi lagu gado oo loogu yaqaan meesha ma taalo waa garta baabuurtan magaalada wadanka socod socotaan baabuur anagu mita inta kontroolno aan noo kontrool ma jiro magaaligu haweenkaaba wax kontrooli karin maxaa anagu kontroolina marka u yaraata haweenkii waxaad mara imaanaysa labaatan baabuurdan baabuur haweenka maxaad maraysa oo wax- oo ka yimaada wax maqarasuuliin ka yimaada wax gaalaha ka yimaada iska yaacahayo yar yar baabuurta yarka oo yidhahdaan kalimuudka yidhahdaan yarka iyo wax waka roomba sabamayaal mitaa ka shaqaysa araga jira waxaasa ninkii mitaa shaqadaas uu isticmaalaa uu wax kusoo qabsan karaya wax la garan karaya maxaa ma garan waa garta adinka jooga oo magaalada ci- aysan ciidan lahayn oo aad leedihiin amnigii iyo maamulka degmada mas-uul baa naga saaran haddii lagu dhex dagaalamo magaalada oo qamri lasu qabto daraaddeed ee nafna ay ku dhimatay ee kuwo kalena ay ku dhaawacmeen maxay kaga dhigantaa
waa kulaha sheegada waa kusoo waa ku- waa ku- waa kuu sheegay marka waa kuu sheegay adigu waxay kusuaalida waxaan kuu sheegaya annaga waxaas waa dhaceen baan kuley waa dhaceen een, waa wax soocana waa dunida ka dhaca wey waxna gaar nagu ah maahan Eh, sidaan kuu sheegan meel lagu yaqan bartilmaameeda oo qabri lagu gado oo geeda lagu gado maahayn laakiin baabuurta yarka wax kuwa lagu soo qarinayo ninka nabad ama ama afar doonta kusoo qaarkood hadhaway boonday inta isku yimaadaan inta uu shaqada taqaanaa inta isku yimaadaan ay boondaysanayaan way maahane waxna waan ognahay ma waxna ognahay maahanka waa gartay magaalada ciidan ma lahan maamulka degmada waa tihiin hadda kadib maxaa rabtaan uga hortagtaan dhibaatooyinkan hadda Ay- qabanka hadda kusoo badanaya kadib magaalada garaca haddana hadda khasaare ay bilaabatay oo mataqaana dadkiisa waxaas ku isticmaali jiray khasa- khasaare ka keeneen waxaad moodaa wixii markaan ka dambeeya amaan ciidan u dherno ama ma garanaysa ma waan si kale u qabanay arrintaas ayada waxaan jecelnay in dib usoo laaban barnasiin haddii lahaydno oo aad iyo aad mataan u diyaargaroon mataan saa arrintaas u- meesha uusan u lahayn waa gartay ciidanka u diraysan ha ka idin joogan ma ciidan aad kuwa leedihiinba ma ciidanka Annaga- aad ka diraysaan meesha mataqaana magaalo wey weyo Eh, markii sanda isku yimaado la tashado la yidhahdo mataqaana ma- ciidan hala keen la yidhahdo waxaa la helaya mataqaana konta lixdan bacda mataqaana diyaar ah la helaya mataqaana oo hoysanda la helaya oo wax yarka oo mataqaana kutiriska markaa samaysa oo qaban kartaa la helaya marka waa gartay deg- wasiil waa degmo weyn marka eh, galmudug in ciidamo ay geyso oo ciidamada magaalada ay ka howlgalaan maxaa diiday
galmudug waa looga dhowlaya xaaladda galmudug waa dhowlaya ayada ayada ayada yaaban ayada yaabanaysa Aha. marka eh, hadda qorshe ma dejisan marka eh, dhibaatada uga hortegaysaan oo aad bilow arto haddana ku dhaqaaqdaan hadda maalmaha dambe maalmaha dambe waan ku jirnay alaa kulli xaal dadkii dhintay yani in si meel loo saari lahaa ilaa waxa weye al'aan ilaa maanta ilaa xalay maalin shaqaynayay yani dadkii dhintay ciddii dishay in la kala ogaado inkastoo y- yihiin dadkaas oo shaqada ku isticmaala haddana dadka dhintay waa waxay rabaan in mataqaana wixii dilay in meel loo mataan la ogaada rabaan Eh, gaalhaya laga yimid qobyaha laga yimid hada meel kastaa laga yimid Eh, annaga lafteeda mataan waa isku nimid Hari- hadda baaritaan waxaan ku jirnaa macnaha sidii wax u dhaceen sidii wax u dhaceen baan baaritaan ku jirnaa Ah, waa gartay.
haddii yeesho dadkii meesha waxaad moodaaba mar ba haddaan la arag caafimaad qabataan la arag oo dadkii baa meesha noocaas u lahaayeen su-aasha mataa hadalkooda iyo wareysigooda mataan wax noqon doona warkama hayno alaa kulli arintaa mashquul ku noolisa mashquul ku marka laga waa dhamaasana gartay waxaan usoo jeesanaynaa sidii aan dagaal uga leyn hadda ka bacdi oo mar dambe afar meel isku timaadan aan la arag hadii aan la arag dilahan waata gudoomiye ugu dambeyn eh, dadkii eh, dalkan geystay ee qamri ku dhex dagaalamay ee wasiil ma la qabtay mise waa fakadeen
may wax fakal ma jiraan wax gaar ka dhaawac qaadan jiraan boo dhaawac gaar qaadan way jiraan oo raggii ka dhaqaa ka mid ahaa Eh, wax fakal ma jiraan wax fakal ma jiraan wax fakal ma jiraan waa la joogaa waa la joogaa waa la joogaa cid u qabateen ma jira marka dilkan magacid loo qabta lama arko laakiin dadkii waa dad dad la yaqaan oo macruuf la yaqaan wey mataqaana hebel iyo hebel loo yaqaan oo sax la yaqaan wey waa gartay magaalada ma jooga marka mise waa ka tageen oo meel kale waa aadeen?
waa waa waa joogaan waa joogaan waa waa joogaan arrin mataqaana mataqaana hay jiraan mataqaana nin daawac ay qaadeen oo nin daawac xagga loo qaaday baa leeyahay qofkii laba horaa raba meelahaas aadaan leeyahay waa caradna ma jirta ee dadka dhaawac baa la qaaday inta kale meesha jooga inta kale meesha joogaan inta kale meesha joogaan cali xasan guulad oo ah gudoomiyaha degmada wasiil ee gobolka midweye kaas oo iga warramaya dagaal maantay ee dad isticmaala maanduuryaha khamriga ee ku dhex maray degmada wasiil ee gobolka mudug ee dadka deegaanka aan la hadlin waxay qaarkood inoo sheegeen in khamrigaas dagaalka uu ka bilowday lagu iibiyo ee mid ka mid ah ee xarmo ku yaala magaalada wasiil ee gobolka mudug balse sidaa maqlayseen maamulka deegaankaas wuu diiday in khamri lagu dhex iibiyo degmada wasiil ee gobolka mudug ee galmudug xulasho warasada ayaa dhegeysanaysaa reediyo cadana waad la socotaan saaxiibayaal wasiir ku-xunka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya oo shir jira-aad ku qabtay magaalada muqdisho ayaa ka warbaaxshiiyey habka canshuurta cusub oo wasaaradda maaliyadda ay bilowd inuu qaado iyo sidoo kale meelaha ay marayaan dancafinta soomaaliya iyo sidoo kale shuruuda lagu xiray
Eh, wasaaradda maaliyadda xubno badan oo kala duwan ayay leedahay oo mid walbaba midka ka ka culays badan tanu waxay ahayd meelaha ugu culus oo maxaa la yeelay waxay ahayd dowladdu haddaanay dakhli helin dowladnimo ma jiri karto absolutely laguma riyoonayo Eh, dowladna kuma noolaan karto mucaawano dibadeed nin diyaar kuu ah aad ka helaysid mala inuu wax uu ku siiyo maalin walba adiga ku quudiyo sidaa darteed wasaaradda maaliyaddu waxay culayska saartay dakhliga in la kordhiyo sidii lagu kordhin lahaa runtii halkan waxaan rabaa wasaaradaha ka shaqeeyey arrintaas marka ugu horeyso ee da- wasaaradda la shaqeeyay inaan ka mahad celinno maxaa yeele wasaaraddu kaligeed wax uma qaban karto waa udub dhexaaday u tahay marka laga soo bilaabo runta in la sheegaa wanaagsan Eh, madaxdeenna sare waa rais ra-iisul jamhuuriyaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa gacan xoog leh nagu siiyey arrintaas inaanu fulin si gaara dowladda ra-iisul wasaare xasan cali khayre uu ku adkaystay in sharcigaa inaanu hirgelin waana ku hirgelinay waxaan u malaynaha wasaaradaha badankooda waa noo markhaati furayaan maalintaanu ka wareejinayno lahayn dakhliga kusoo wareejiya dowladda dhexe waa yaraa xoogaa wax dareena iska yari jiray dowladda dhexaa lagu soo wada wareejiyey waxay keentay taas dakhligu inuu kor u kaco wasaaradihiina ay wada fahmaan ay shaqadaasna wada qabtaan runtiina wax in laga mahad celiyo weeye garbihii wasaaradda maaliyadda ay ku duulayso waa dowladda wasaaradda maaliyadda keligeed wax uma qaban karto haddaana lala shaqeyn wasaaradaha dakhliga iyo hay-adaha dakhliga generaalka waxay soo fiirinayay immigration waa run waa meelaha ugu waaweyn ee dakhliga soo hoya oo aeroboorka marka saddex baa ka taagan waxaad see u bixinaya double citizen qofku wata baasbuur ajnabiga wata canshuur inuu bahashiina inuu dhiibo ma rabo jaranka waa isku wareer war maxaa waxaa ka jira adeer baasbuur wuxuu wataa ma aqaan wuxuu yahay bahashii lixdanka dollar bix ayaa laga dhacay waa caadi ta labaad waxa weeye wasaaradda runtii ma aha madaxda waa shaqaalaha wasaaradda inaan sheego waa waajib waa jacfar madax xiire aan madax xiiraan idhaahdaa waa ninka laga qayliyo canshuur kastoo meesha kusoo dhacay canshuur cafisaa laga rabaa ma bixinayo isna ma bixiyo way adagta canshuur bixiyo la taagay ninka labaad dacwadiisa wasaaradda kusoo qodato waa saabe canshuur bix nin baa dacweynayo ma rabo inaan dad madax sheeg sheego canshuur buu naga rabaa dee adeero bixida maxaa kuu qabtaa waa ninka labaad dakhliga markaan ka hadlayo jacfar waa ninka ku waxaa dhihi lahaa darfac waa ninka ku hoose oo ku dhex jira waxaa intaasu sii adag jananka aad arkaysee meesha taagna dakhliga dalka ragga ilaaliya number one wey runtii inaan ka mahad celinno aan sheegno wasaarad ahaan waa loo baahaya korneeladii kale waa baxaan u malaynayaa isagana hayay hogaanka hoose waa waa joogaan u malaynayo ciidankaas aada ayuu uga shaqeeyey ma aha canshuur keliya dadku waxay u haystaan ciidanka ilaalinta canshuuraha magaca ka dhacay maano waa ciidanka ilaalinta dhaqaalaha qaranka oo mar walbana qayladooda waa waa maqla aadan uga mahadcelinayna waxa weeye marka maanta waxaanu idin keenno idin hordhignay sharcigii dakhliga ee la bedelay nidaamkii hore laga bedelay dad baa waxay u maleeyaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu wax kaleyna isku hayst waxba iskuma haystaan wax ay isku haystaan dadaa raba inay ka afmishaarayaan runta markaa waxaa keliya meesha yimid waxay tahay nidaam hore oo jiray oo isbedelay totally waxaanu haysanay dowlad dhexe xoog badan ilaa iyo ay ka gaarto dhiisiga tuulada inay dowladdu magacaabo tanu ma aha waa federal system aa layihi marka waa isbedel in la isla jaan qaado keliya waay waxa ay rabto bis marka waad arkaysaan dowlad dhexe iyo dowlad ferd dowlad federalska ah stateska isma haystaan waa isfahamka yarka ah ilaa uu ka toosaayana taa waa dhacaysa maalin dhac maalin fuul maalin dhac waa gaarayna sidaa in loo fahmo ayaan jeclaan laha dadka ka afminshaare dowlad heblaaya dowlad heblaayo diida soomaali ma kala tegi karto nidaamka iskaliya waa ugu dambeynta maanta maadaama idin soo hordhigna wixii dakhli ahaa iyo sharciga dakhliga waxaan idinka ballan qaadaynaa inaan heli doono fursad kale wixiina soo galay halkay ku baxeen has halaysla xisaabtan soomaali shir shirkan ku xigi doonaa jiri doona aanu keeni doono shilinkii aan qaadna meeshuu ku baxay maanta jacfar iyo ciidankiisii wey waxay naga taagna macnaha daahfurnaantii dhabta ahayd su-aalaadaa jiray la soo jeejeedinayo oo ahayd meel hala isugu keeno canshuurta wallaahi saaki aniga jacfaraa ka hadlay idinkuna waa intaad kusoo qaadeen waxaanu rabnaa inaan gaarno adoo gurigaaga jooga inaad canshuurta bixin karto adoo gurigaaga jooga inaad ogaatid wasaaraddu marka aada la xiriirtaa ama canshuur ama dakhli heerka ay marayso xafiis hebel bay kaga xiriirdaa dihi karta maxaa yeelay waxaan maqlayay taliyaha booliiska ee canshuuraha ole waa la daahiyaa inan arrintaas sheekadaas ay dhunto oo la arki karo xafiiska ay dokumentiga uu marayo inta daqiiqad saacad maalin uu gacanta ku hayo marka taliyaha waxaa ku siinaynaa kalsooni ah in intaa yarta xataa inaan daba taaganaha nolosha lagu bixin doonin oo meeshaad ka ogaan kartid waxaa laakiin mushkiladdu maxay tahay aqoon iyo dhaqaale saaka iminka wada hadayna jacfar sidee lagu gaarta wasaaraddu waxay diyaar u tahay daahfurnaan cad aanama lagu wada sheekaysan hebel baa kaas ee kana waxaa kamid a wada aragteen hadda lacagtii waa dhamaan oo ahayd wax documentigii gacmaha lagu wadwaday iyo waxo dhan waa heer waxaynu soconnaa maanta heerkaanu soo gaarno technologigii aqoonta wiilashaa timaa xeerxiiran dad badanaa waxay u maleeyaan dhalinyaro inay yihiin waxaynu gaaray bankiga dhexe wasaaradaha nu sheegaya bankiga dhexe daqiiqad walba inaad arki kartid lacagta wasaaradda kharashka badnaa ay ku dhegan yihiin wasaaradu inuu arki karo bankiga dhexe lacagtii ma gashay ma ka baxday yaa haysta waa isku xirnaa hadda ma jirto document documents ma jiro computerized xisaabiyaha gudaankaas u fadhiya wuxuu la gudbiya waa la arkahaya wixii bankiga uu haysto xataa maxaad u haysataa lale adag ilaa heerkaas inaanu gaarsiino iyadan laga baxo ayaanu jecel laha macnaha waxa weeye wadanku wuxuu soo gaaray heer raggaa dhalinyaradu ay meel fiican soo gaarsiiyeen waxay u baahan yihin keliya in la dheerogeliyo oo loo daba istaago ugu dambeyntii waa idinkuma hadineen inaad kasoo qayb gasho shirkan shirka shirkiisana inaad noo timaadaan oo aada aragtaan hadda waxaanu idiin sheegnay intii dagaal aanu soo maray lacagihii aan soo aruranay meeshay joogaan socodka dambe insha allah waqti dhow waxaan idin soo hordhigaynaa shilin walba meeshuu ku baxay si aanan la isu dhihin halkaasay wax ka baxeen intaba midna ahayn waxaanu aada uga mahadinaynaa ganacsatada soomaaliyeed oo ku dhiiraday inay canshuurta bixiyaan waana runtii meel walban soo gaarsi sidoo kale shaqaalaha soomaaliyeed ee militariga iyo booliiska intaba canshuuray bixiyaan canshuur bixiyaanba shilin kastoo aada qaadatid way ku daba waa ku daba socotaa ayadana waa ka mahadcelinaynaa waxaanu rajaynaynaa marka wadanka meel buu soo gaaray baashan waa isu qori dhi maxaa la jira qore isu dhiib waxay u baahan tahay waxaa la idiin sheegay ayadoo shaqaalaha dowladdu sideed iyo toban ruux ay yihiin wasaarad walbaba maantana lix kunaan maraynaa waa dowladda dhexe kala dowlad goboleed iyo midnaba kuma jiraan qayb gudoomiye barnamijka xulusha warasada ayaan isla soo gaarnay saaxiibyaal guddiga gurmudka qaran ayaa mar kale maanta waxay warbixinaan kasoo saareen qarax isbedel la soo dhaafay ka dhacay isgoodka ekas control f wey ee muqdisho warbixinta guddiga gurmudka qaran ayaa waxaa lagu xaqiijiyey in afar labaatan ruux oo la weysanaa lix ka mida la helay iyagoo caafimaad qaba halka lix kalena iyagoo dhaawaca la helay guddiga ayaa waxaa sidoo kale ay sheegeen in la helay meydadka shan qof waxaana weli maqan nololna aan lagu haynin in ka badan labaiyo toban ruux oo ka mid dadka shacabka ahaa waxaa ilaa kasoo gaartaa qoraxii sideed labaatanka bishaani ee ku haleelay isgoyska ekas kontorol afgooye muqdisho waxaa bilowday sida guddiga ay noo sheegeen wejka labaad ee howlaha lagu gurmanayo shacabkii dhibaatada kasoo gaartay qaraxii ekas kontorol afgooye islamarkaasna ay sheegeen in weli dalka qatar loo qaaday dhaawacyo kale si halkaasi loogu daaweeyo xulasha warasada ayaa dhegeystaansaa redio cidan ah oo la socotaan saaxiibayaal redio cadaado ayaa ogaatay in xildhibaano ka tirsan ee baarlamaanka soomaaliya ay gudbiyey mooshin ku saabsan maqaamka magaalada caasimadda ee muqdisho sida aan xogta ka helnay xildhibaano ka tirsan labada qale baarlamaanka soomaaliya oon la hadalnay mooshinkan ay gudbiyeen xildhibaanada golaha shacabka xildhibaanada gudbiyey ayaa gaaraya ilaa boqol iyo labaatan iyo lix xildhibaan waxaana hormuud u ah xildhibaan cabdiqaadir cosolle oo ka mid a xubnaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya uu diyaariyay mooshinkan aana ku saxiyeen xildhibaano ka badan boqol iyo labaatan xildhibaan mooshinkan oo loo gudbiyey guddoonka golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa waxaa la qabtay maanta oo taarikhdu ay tahay soddonka bisha layo tobnaad ee sanada laba kun iyo laba laba kun iyo labaatan laba kun iyo sagaal iyo toban sida ku cad warqadda mooshinka laga gudbiyey xildhibaanada mooshin gudbiya ayaa waxay sheegeen mooshinkaas oo waafaqsan qodobka sagaalaad ee dastuurka soomaaliya oo dhahaya maqaamka magaala madaxda federaalk soomaaliya waxaa go-aan laga gaari doonaa dib ugisa dastuurka waxaana sharciga ka soo saari doona labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya mooshinkan waxaa ololeysa muddo waday xildhibaan ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya sida warqadda aan helnay ku cad oo magaciisa lagu sheegay cabdiqaadir cosable oo ay ka go-an tahay sida magaalada muqdisho ay u heleen maqaamkeeda xildhibaan cabdiqaadir cosable oo aan la hadalin caawi nooma isa suurtagelin in aan la hadalno islamarkaasna wareysi aan la yeelano balse saaxiibyeel mooshankaas ay gudbiy xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya wixii waraa kusoo korora wararkeeni barnaamijka dambe ee soo socda ayaan idinkukusoo gudbin doona xulasha wareysyada ay dhegeysanaysaan qayb guduma barnaamijka ee soo goon aad kusoo dhawaateen xubintaad ku xisaab badneed ee kalamaan
arooda aniga waxaan dhihi lahay adduunyadaad arkaysiin kaalmo waaye beeraha kawaawaha u kaalmo waaye keligana biyaha u kaalmo waaye naagahana kuusha u kaalmo waaye kalamaanna dadka u kaalmo waaye kulmiyana karboonadii dadka waaye idinka karboon haddii aqoonin tooshkii dadka waaye gooyow guriga ha nugu duminine waxaa kaloo la yidhi ilaahiinna weeleeyeyo waannu kuu wacane walwalkiyo alaadahan batiyo oohintiya wayda waa warayda iyo qayladaa waana demi weydey weerarrada isdaba jooga iyo waardiyala'aanta wadka lama difaacay haddaan ciidammo u weynay madaxdiiyo wasiirradii xilkiyo wacadka noo qaaday mar haddaysan weelbuuxsashiya lacag ka waantoobin mid walbana naftiisa u wabxoo waajib gudan waayey ilaahiinna weeleeyeyo waannu kuu wacane adaan nabad ku weyddiisaniyo dawlad waafiyehe waddankiiyo dadkiisaba adaan kuu wakiishadaye weynow fidnada naga dulqaad waaxidaa tahay
weyna waahidow waddankeenoo sameey nin walbo waddanka wax ku dhaama male nin walbo waddanka wax ku dhaama male warree kale maana war ma haysaane warkii hore war soo dhaaf wax kalaa dig soo yidhi ma cirkay ka soo dhaceen cirka haddii lagaaga soo dhacayo haddii dhulka lagaaga soo baxaba wixii ku dila kuu darna aroo waxa maad ka waddaa sidan u duufaaya damo dalkana waa daafaca sidan u duufaaya damo dalkana waa daafacana sidan u duufaaya damo dalkana waa daafacana saas maad ka waddaa war ninkii dal difaacaya cadowgan duurka ha ugu tago geedkan dhexdiisa noogu bataynine waxaa hore loo yidhi fulay ushiisa kal warwarkaan laga dhex gelin inaan dhegaysta maalin kasta inaan ku dhegansano muu howla'na waxa noo sheeg ciyaaw war soomaali dhegaysiyaa ka soo haray wax dhegaysa war dogonka ganow soomaali hooba isdhegansadaas dhibkunba ma dhiifadna war horta warkan naga suga waa nala waalateene aryaa adaa waalan kaligaa waalana wareer waaya ha lagula waashana waajib waayo war waa lii waajib maahanana dhegaysaniyo waxaa la yidhi masiibadii dhacday ekos kontarool imaaraadkaas soo abaabulo ka dambeeyey loorkus baasida kashaana jira bamka sheenay war bamkaanu loor waa ka weynaa iyo kiintaal beenna dhegayso ma saasow keenay xaabayaalhe war dad wax maqlaaya ma tihiin calaa kulli xaal imaaraadkaa ka dambeeyaa layidhi masiibadii dadku ku baaba'ay waxaana la yidhi amuuraan maqlayaaye imaaraadka carbeed ayaantaan arrintoodu isir weerar miya aryanaha waxaan maqli jira warow tanina waa yaabe ma taasaad keenteen war nimayow hadda ka hor nin reer baadiyaha oo iska jaahilaha aroortii seexday markaasaa wadaad wuxuu yidhi war ka kacoo duka shayddaana kabda ku saartay markaasuu wuxuu yidhi anaa og dhaxantayda hayso wallaahin kabadii saarnayn aniya shayddaankaad isugaana diraysaay beentaan iska day wadaadow hadda marka warkaan ciddii soo tabisa annagiiyo imaaraadka isugaana diraysaaye beesha caalamka iyo waddamada danaha nagale ciyaartah naga daayeen shacabka soomaaliyeedna banooni ay ku cayaaraan yaanay ka dhigan baabuurkii loogaa wacdalaan imaaraad wadine warwar ma haysiina warkan waxaa qoray wargeys ka soo baxa turkiga waxaana la yidhi imaaraadku ujeeddada uu ka lahaa waxay tahay maadaama shaqaale turkiyaho ku dhinteen in howlaha turkiga uu ka wada soomaaliya lagu carqaladeeyo warkaasi waa suuragal laakiin macquul maaha abwaan cali barre xuseen wuxuu dhihi jiray adeer arrintaasu maqbuul maaha waxaan maqli jiray saansaan ku gud saxansaxan ku gud marka hadda ka hor qarixii boosaasa ka dhacay waatii lagu eedeeya inay qadar ka dambaysay midaanna warkaasaa looga jawaabaya han u maleeyaya yaa cambaroy siyaasiyad lagu geelbeela ihidaa waa la yaabay war hay-adda nabasuguddu warbixin gadaa laga riixay ayay beejkeeda ku soo qortay waxayna tidhi baaritaan hordhaca waxaan ku ogaanay in qaraxii ekos kontarool dal shisheeye ay ka dambeeyeen kii sooba naxay ku sheegeen he kii sooba waxaan u malaynayaa waqooyiga kuuriyo wiilka yaroo jaagaxiirka ah ee qiimqanqiinqanq la yidhaahda uu haysta inuu ka dambeeyo asagaa qumbulada waaweyn haystee war lankalanko maaruufe oo magaaja inka kudheeloy mayba leray kiimjam umjam galabgalalaw ya lere iya ooya uya ucay isu kaa dhaamaan waa oofa xanuune war warkaan laga dhex gelinine qaraxii ekos kontarool ee imaaraad ka dambeeya waxaan u malaynayaa inay tahay rawaahu qadar iyo faad yaasin xadiiskaas hadiislinka kalsoonaada kormee war cabdirashiid khaliif xaashi gudoomiyaha maxadka heri heritage wuxuu yidhi hay-adda nabad sugidda qaranka qoraal siyaasadeed lagama rabe xog rasmi ah laga rabaa buu yidhi war haddii siyaasi madax ka yahay maxaa la samaynayaa arooda war ma haysiine cabdiraxmaan cabdishakuur waxaas yidhi qaraxii dhacaa imaaraadka dambe run ma aha warkaas oo shacabkii aan la marin habaabin oo yaan la dhuminin imaaraadka cumar cabdirashiid ah uu jooge cabdiraxmaan cabdishakuur maxaa ka kaalay war xaggaa u kala wadaa waa isleeyihiin waan xulumo siyaasadeeda war haan yoo egalaan i gadishay waan shal biideen baysan ar waxaan iska iloobi tagoo hore loo yidhi dadku inuu tabcadabaa ka roonqada la tuugaaye qayrkaa tafta u horsa iyo gacan la taagtaana ha laguu talshiyo waxay dhashaa amarku taaglayne inaad tuur ahaataa ka roon buurku tiirsiga eh qadar iyo imaaraad mid tuur amase qaybtaaba kasow iyo dalkoo tuhungeliya waa turkiba seeg war aan hel tabara meelina dhegdi kow dheh biyoogili waay weysiilku weydiiye waa leedhi warkan aad sheegaysaan haddaan laga harin waa markii ay dhihi lahayeen axmed madoob iyo deni qarax eekas kontarool qadara ka dambaysa amba qadar ha ka dambayso amba imaaraad ha ka dambeeyo amba jinni ha ka dambeeyo soomaali waa la xasuuqay wareedha ayaan dhoweyd markii cabdiraxmaan cabdishakuur warku ka fakaday waa tii culummada soomaaliyeed oo dhan afka furteene qaraxaan kala sooc la'aanta dadka loogu xasuuqay masaakiinta oo muslimka ah maxay uga aamusan yihiin aroo amay naxtin la maqan yihiin hee war shiicali wajiis wuxuu yidhi culimmadu kama gaabin kaalintoodii la dagaalanka al-shabaab dadka nugu eedaynayaana waa dadaan waxba maqal maalin kastaana masaajidda iyo warbaahinta kala hadalna qof kastoo wax gartaahina waa og yahay nimanka muslimiinta iyo maatida xasuuqaya inaysan diin raad ku lahayn anwaliyo ku khudba eeng ma dheegne masaajid iyo mikrofon laanhaa iyo kaale war sheekh xasan daahir aweysba markii wax jiraan waa kii layf soo geli jiray muxuu u aamusan yahay marka ummadda la xasuuqo may ay jiray sheekaadi sheegayse fool weeye ee muxuu ahaa baalkii halayska adkayso waa dhali doontaa insha allah iyo eri jiray ama wiilba foolu ka jarhe sheekh reebow hadduu bannaanka joogi lahay ummaddan la xasuuqa dhiigow u shubi lahay wareedhaha maantay waxaa madax iyo mas-uuliyiin xilaal idiin haysta ma maxaabiistii baad ciidan badeen aryaadhaha dadka dhibaataa soo gaartay in leesu gurmado oo leesdifaacana waa wax wanaagsanehow dadkiisiiyo laasii diila qofkaan kaa diirin waa daanyuus dadkiisiiyo laasii diila qofkaan kaa diirin waa daanyuus haye war dadka inta dhimatay waxaa iga daran inta nool oo damiirku ka dhintay labadaba allah u naxariisto ummaddu ummaddu way daalan tahay ummaddu ummaddu way daalan tahay wuxuu yidhi miinadu maanta mufya muf waay maxogu maanta mantaana waay ee muqdisho maanta maatada joogta mowlow ka mooti war guddigii gurmadka warbixinay soo saareen war gurmadka kii fatahada miya war waa kii qaraxi ekas kontarool inaga dhegayso ma wasiirkii amniga sugu waay kuwa madaxda u ahaya war wasiir amni ma sugo ciidanaa suge warka iga dhegayso taliya ha sheegin ha sheegin ma ku jira aroo mayee taliya shub aa ku jira war maya taliya anaa amriha ku jiro war naga tag ima qusaysaa ku jire aryaadhaha anigu shub haddaan maqlo bulakeetiyaa igu soo dhaca war hawaalanina guddiga gurmadku waxay dhaheen dadkii la waayey qaar meydadkoodaa la helay qaar iyagoo dhaawac ahaa la helay qaarna iyagoo caafimaad qabaa la helay war sodomeeyay ahaayeen dadka maqan welina laba iyo toban qofaa sii maqana beenaa sheeginina waxaa la yidhi wax uun wax uun wax la'aanay dhaantaa aroo kuwa caafimaadka qabeen xiskooda ma caafimaad qabi war dhaawac maskaxeed iyo xagtan yar way jirtaahe lug iyo gacan iyo madax midna magoynaa laga wadaa war masiibadii dhacday waxaa ugu darayd qoysaa waxay aaseen wiil ay koodii u malaynayeen maalin kadib ay waxay heleen wiilkoodii oo dhaawac cusbitaal yaalla kaas allaha caafiyo duugtiisa waa qabyaa aryaadhaha taas waxaa ka dareeday may dadkiisa soo qaateen oo loo waday qabuuraha macallin nuur aa isgooska egis kontarool qaraxi kula kulma haddee dadkii mawdka sidanamahaasay ku dhammaadeen mawdkina mar lamaadow sii dhintay war shabaab sharafta allaha ka qaadee meyd iyo xayiba ma qarxinayaan waryaa raalaha oo qabuurahay meydka ka soo saaraan aryaadhaha kuunyo barrow iyo jamaamay al-shabaab lagu laayaa la yidhiye meydkooro kii shacabkii ay laayeen ma dhan yahay guddi gurmada weli looma magacaabin war kollay dowladdaa ka soo warrami doonta tirada shabaabka dhintay waa badi doontaa tan shacabka dhintana waa yaray doontaa horta dhaawacyada al-shabaab xaggee lagu daaweeyaa arnaga tag shabaab ma dhaawacmee waa dhintaahe warkii dhaawacmaba horaa loo dhammaystiraa warwar ma haysaana doorashadii galmudug mar kale dib u dhacday maantayna ahayd in xildhibaanada la shaaciyo hadda ilaa hadda xildhibaanadii galmudug labaatankii hal sunnoo laysku haystaa laga hayaa
بربري دلاسة لاري برن بردم بدلاسة سبر ما بردم بزنلتين والله هن ليالين وبالله ليالين ما أنا كان لصو مقابة هيا نبدي نرى المنافع قليل ليس يرد دونتان سينقر دينا warwar ma haysiine guddoomiyaha higsii hormar ana ra-iisul wasaaraha soomaaliya abwaan khayre ayaa dhuusamareebku u jaanaa la yidhi mar horuuna tegi lahaaye qaraxii ayuu u baaqday marka hadduu taga waana gabyaa horena waa laga soo xulaa xildhibaanada warnimiyo mayba dheega jiray muhu mihi ma aha reeduday meeliyaada baydhawajanaayme eh warwar ma haysiine alsayid madaxweyne sheekh axmed dhuxul dugsigu ka furo kismaayo golaha wasiirada lagu hanuuniyo war markuu dugsi furanaye siyaasadii muu ka baxay war mindha ciyaalkii shabaabkaa ku dhaqan celina hadda u yaabo dad qur-aanka u akhriyow ka soo saaraha macallinkeen allow kaal inkaashaba allow kaal in la dhaho miyou rabaa warwar maxaysiina shabeellada dhexe fatahaadyaa ka baadatay war fatahaadii biyaha maana isbaara ku fatahday iga dhegayso warka baabuurtii meelay maraanay laayihiin kun isbaaraana la dhigay qof kastoo xil hayo shabeellada dhexe ka tirsan isbaaruu dhigti war xamarba mas-uul kasta isbaara u taallaan xitaa lacag lagu mari karin war waa jeegboynta amniga lagu sugaayo waxaad sheegaysaa niyo war abniminkoshiraysay ka kooban ay anfice war xamar qof walba dhex maraayo waa loo jeedaa niyo meel walba kaamira ku xihan horta dadka inya la dila ha haddana loogu digtaa waryaadi maalin alla soo geliya murug iyo daldalleed meesha ku haysanan nugu kala wada meesha aryaada khaylo ma rabeen waxaa la yidhi yaxaas ruux yaqaanoo ma jira loo yasirayaaye yurna bahalkii kaa yeelayaa lagu yidhaahdaaye ka yaboohi geel yurub ninkii dhahaya yeelkiis waryaada dadka ha kala kaxayninee isu keena aniguna nin xisaabtamaayaan ohoon xumaha moogayne xoolana ma lihi xamarna wees xaajo gara weyna mase gawaayaade abdulow heyti isku dhaaftay war dantiisna maan aqoon waa doqon dalkiisa ninaa u shaqayni waa doqon
dadkiisa ninaa u damqayn waa daalin
waryaa kala taga dhammootay halaydinka tixe
way mahadsan yahiina saaxiibada xuduuda kalema intaana ka bixin saaxiibayaal tiri maxaabiis oo ah ayaa maanta ka baxsaday xabsiga dhexe ee magaalada caasimada muqdisho sida lawalaadi lagu kalsoonaan karo ay noo sheegeen tirad maxaabiistan baxsata ayaa lagu sheegay in hayeen saddex maxaaboos waxaana xogta helna ay sheegaysaa in hayeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo maxkamadda ciidamada qalabka sida xukunno kala duwan ay ku hurda islamarkaasna lagu hayay xabsiga dhexe ee muqdisho mid ka mid a xabiistaasi ayaa ciidamada ammaanka dowladda federaalk soomaaliya ku guulaysteen in la qabta waxaana lagu qabtay agaarka kawaanka xamar weyne isla welina waxaa la la-yahay oo la baadigoobayaa labadii kale ee ka mid ah maxaabiista ka fakatay xabsiga dhexe ee muqdisho labada maxbuus weli ka maqan dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka mid ka mid ah waxa uu ku xukunaa xabsi da-in halka mid kalena uu ku xukunaa shan iyo toban sano xabsi ciidana ilaa hadda lama yaqaan qaabka u baxsadeen maxaabiistaan mana jirto wax wala ka soo baxay laamaha ammaanka dowladda federaalka waxaana weli hay-adaha ammaanka dowladda federaalk soomaaliya ag wadaan baadigoob lagu baadigoobiyo maxaabiistan ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ee ka baxsada xabsiga dhexe ee magaalada caasimadda muqdisho hay-adaha ammaanka oo la hadlana waxay noo sheegeen in weli ag wadaan baadagoob islamarkaasna wixii ka soo baxaa ay dib warbaanta ugu soo bandhigi doonaan barnaamijka intaasi caawa ku dhayahan waxaan kaga tegay haystaan tan kula dambe saaxiibadan dhegeystanaya waxaan leenahay habeen wanaagsan
aloo dhashaaya sideeba laysagaa dhigi karaa wadani aloo dhashaaya sideeba laysagaa dhigi karaa wadani aloo dhashaaya sideeba laysagaa dhigi karaa wadani
dhabar ka saaray ka dhuurirahaa kadhamada ka doortee haddana isluuba okii ku dhaatee obanimaada dhowree ka dhabar ka saaray dhuuri raacaa dadhamada ka doortee haddana isluuba
sideebaa dhaqso loogu kala gartaa sideebaa dhaqso loogu kala gartaa